أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo cadowga allah lagula beegsaday deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda riddada masar ayaa sheegtay inay ciidamadeeda qayb ka noqonayaan howlgalgaleedka cusub ee soomaaliya ku dhowaad shan iyo labaatan doomood oo ay la socdeen tahriibayaal iyo kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu laayahay badweynta hindiya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoos taga magaalada baydhabo ee wilaayada baay جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo cadowga allah lagula beegsaday deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa inoo hayaa faahfaahinta warkaasi waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax xalay ka dhacay deegaanka dhoobley oo ka tirsan wilaayada jubbada hoose waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaalo kenyaati ah oo deegaankaasi ka waday faafinta diinta kiristaanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey hal gaal oo kenyaati ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo isla gaalada kenyaatiga ah kuwaasoo laba ka mid ah dhaawacyadooda culus yihiin oo xaaladoodu garaab tahay dhanka wilaayada gedo qarax ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo baled xaawo ee gobolka gedo ayay ku burburiyeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya gaariga oo uu ku rakabnaa qori biiteem ah ayaa gebi ahaanba burburay waxaana halkaasi ku dhintay laba sargaal oo kale ahaa sargaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo koobay qoorgaaba iyo sargaal halxidigla ah oo lagu magacaabo cumar kaniini waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah sidoo kale gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay garab qarax la beegsaday guriguu magaalada baradxaawe ka degan yahay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee niso kaas oo lagu magacaabo dhagajuun wuuna ka badbaaday weerarkaasi dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana jirta khasaare cadowga gaaray howlgalladan ka kala dhacay jubbada hoose gedo iyo baaya ayaa ku dabafaylaya weerarada lagu dhiirbixinayo cadowga allaah ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga dhanka kale qarax mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda dalxiis ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaadka booliiska riddada jubbaland waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dowladda riddada masar ayaa sheegtay in ciidamadeeda qayb ka noqonayaan howlgalgaleedka cusub ee soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaas inoo si anbaqaadaya xukuumadda riddada masar ayaa shaacisay in ciidamadeedu ay qayb ka noqon doonaan duulaangaaleedka cusub ee loo qorsheynayo inuu bedeli doono calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ah ee atamis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda masar ninka lagu magacaabo beder cabdulcaadi isagoo shir jaraa-id ay wada qabanayeen wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayuu wasiirka khaarijiga masar xaqiijiyey in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan sidii ay uga safri lahaayeen masar si ay qayb uga noqdaan isbahaysiga cusub ee a u s som kaasi oo aan weli helin taageerada dhaqaale ee dowladaha reer galbeedka wuxuu carabaabay in masar aysan ogolaan doonin in tallaabooyin hal dhinac ah ay ka dhaqan galaan geeska afrika iyo in kooxda riddada soomaaliya wax loo yeeriyo isagoo u duurxulayay dowladda xabashida itoobiya balse xukuumadda dabadhilifka masar ayaan soo hadal qaadin ballanfurkii uu ku sameeyey xasan garguurte kaas oo bishan gudaheeda itoobiya siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya تحدثنا ايضا عن الترحيب الصومالي والترحيب من جانب الاتحاد الافريقي بالمشاركه المصريه في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي التي سيتم نشرها في الصومال والتي ستخلف بعثة أتمس الحالية waxaan sidoo kale ka hadalnay in soomaaliya iyo midowda afrika ay soo dhoweeyaan in masar ay qayb ka noqoto howlgalka cusub ee eusom taas oo dhammaan ka howlgali doonta soomaaliya si ay u beddesho howlgalka atmis masar waxay go'aansatay inay ka qayb qaadato howlgalka cusub innagoo ajiibayna dalabka nooga yimid soomaaliya sidoo kale waxaan soomaaliya kala hadalnay inaan isdhaafsanno iskaashiga dhanka amniga iyo ciidanka iyo in la dhaqangeliyo heshiiskii dhanka ciidanka ee dhowaan ay saxiixeen soomaaliya iyo masar kadib booqashadii madaxweyne xasan sheekh oo ku yimid masar bishii agosto مصر قررت المشاركة في هذه البعثة بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الرئيس حسن شيخ محمود إلى مصر في أغسطس الماضي dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda masar ayaa kooxda riddada soomaaliya ku canaantay heshiiskii khiyaanada ahaa ee ankara kadibna xasan garguurte ayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda u diray magaalada alqaahira si uu usoo raaligeliyo cabdulfataax al siisi inkastoo kooxda riddada ay ogolaatay in ciidamada xabashida itoobiya ay sii joogaan soomaaliya ayaan haddana la ogeyn in ay kasii mid noqon doonaan isbahaysiga cusub ee eusom iyo in kale sababo la xiriira dowladaha afrikaanta oo horey u kala qaybsaday saamiga ciidamada kolkaasoo itoobiya laga reebay falanqeeyaasha ayaa sheegaya in mustaqbalka ay soomaaliya noqon doonto fagaare ay isku hardiyaan quwadaha caalamiga ah kuwaasoo khilaafkoodii usoo raray dalkan beylaha ah ee dhaca mantiqadan istaraatiijiga ah warkan kasoo yaray wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa imaanaya iyada oo shalay dowladda riddada ay wafdi u dirtay itoobiya kaas oo la sheegayo inay soo saxiixayaan heshiiskii itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo isla shalayna ciidamada kufaarta itoobiya ay askar badan oo kooxda riddada soomaaliya ka tirsan ku dileen dagaal ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo mahadsanid caliyare ku dhowaad shan iyo labaatan doomood oo ay la socdeen tahriibiyaal iyo kalluumaysato soomaaliyeed ayaa lagu la'yahay badweynta hindiya cabdulqaadir rabbaani ayaa inoo eegaya warbixintaasi wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa waxa ay sheegayaan in la la'yahay ilaa iyo afar doomood oo tahriibayaal soomaali ah ka qaaday xeebaha magaalada mombasa ee dalkaasi kenya ilawareedyo ayaa waxay xaqiijinayaan in dadkan la la'yahay muddo shan maalmood ah waxaana laga cabsi qabaa in dadkaas ay ku maashoobeen badda gunteeda dadkan tahriibayaasha ah ee la la'yahay ayaa badankood ka tagay magaalada muqdisho waxaayna ku sii jeedeen jasiiradda mayota ee ku dhow madagaskar balse maamul ahaan hoos tagta dowladda salibiyadda ah ee faransiiska bishii lasoo dhaafay musiibo ka dhacday xeebaha jasiiraddan waxaa ku dhintay dad ka badan afartan iyo shan qof oo tahriibayaal soomaali ah halka tobaneeye kalena laga soo badbaadiyey dhinaca kale ku dhowaad labaatan doomood oo ay la socdeen kalluumaysato soomaali ah ayaa lagu waayey xeebaha magaalada muqdisho ilawareedyo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in doomahan in doomahan labaatanka gaaraya mid ka mida uu qabtay markab dagaal isla markaana laga leeyahay dalka singabuur ee qaaradda eshiya qaar ka mid a ehelada doonleedan oo warbaahinta uga warramay kalluumaysatadan lagu la'yahay badweynta hindiya ayaa yidhi
doomana badda ku maqan ilaan labaatan doona badda ku maqan hadda hal doonaa laga helay oo markab oo ka helay singabuur singabuur hadda waxaa loo sii wadaa singabuura loo wadaa saddexdaasina la helay inta kale nololii geerima u ahay macnaa hanti macnaa naf waa lasla la'ya walaa dabeeshaa markay bilaabanaysa baxeen maalin dabeeshaan koogeeda baxeen say u baxeena loo waayey marka dabeesha badda way saamanaysaa doonyaha way saamanaysaa naquudayaasha way dishaa dadka dani daruufaa hayso dabeeshiida oo la arkaala baxa hadda way baxaa malaaya keenaan marka dabeeshaas waxaa loo baxaa waxay tahay qof gurigii ka qabaayo ma baaqan karo aniga waxaa kuu sheegaa inay labaatan doon ay maqan tahay oo iyo dadkooda uu la weysan yahay oo xamarweyne wax laga leeyahay wax liida laga leeyahay wax waxaa laga leeyahay jasiiro xeebaha soomaaliya waxaa ku soo duulay dowlado shisheeye kuwaas oo khayraadka dhex ceegaaga baddeenna soomaaliyeed xoog kula baxa dhanka kale caqabadaha kale oo ay la kulmaan kalluumaysatada waxaa ka mid a xilliyadu baddu kacsan tahay oo iyana dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan mahadsanid rabbaani ugu dambeyntii munaasabad lagu sagootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd munaasabad si hirsaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ay ka ahaayeen culummo nabadoonno salaatiin waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale waxay munaasabaddu ka dhacday deegaanka dharqo oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ujeedka munaasabadana waxay ahayd sagoontin loo sameynayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaas oo ka qalinjibiyey madarasada sayd binu thaabit ee deegaanka dharqo ee dhacda duleedka baydhabo ardaydan oo gaaraya saddex iyo toban arday ayaa ka qalinjibiyey barashada qur-aanka kariimka waxay sidoo kale ardayda dhigtaan culumta kale ee sharciga ugu horreyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay qur-aankii ay barteen iyagoo ka soo qaatay meelo kala duwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين sidoo kale ardaydu waxay soo bandhigeen qaybo ka mid a culumta kale ee sharciga ee madarasada ay ku bartaan كم شروط الصلاة وما هي؟ شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام العقل التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة كم أركان الصلاة وما هي؟ أركان الصلاة أربعة عشر وهي النية القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الطمأنينة في جميع الأركان التشهد الأخير الجلوس له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم الترتيب والموالاة madarasada zayd binu thaabit ee deegaanka dharqo waxay ka mid tahay madaarista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga ee ku yaala deegaankaas waxaana deegaankan uu ka mid yahay deegaanada soo kobcaya dhanka waxbarashada iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna ay ku soo badanayeen madaarista lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu